Magaalada Kismaayo, xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sugnaanta cuntada iyo isbeddelka cimilada kaas oo afartii bilood mar la qabto, waxaana kulanka diiradda lagu saarayay caqabadaha ka jira iyo sidii loola tacaali lahaa dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada. Kulankan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Wasaaradda Qorsheynta Jubbaland, waxaana ka qayb galay wasaaradaha iyo hay'adaha kale ee ka shaqeeya mashruuca sugnaanta cunnada iyo isbeddelka cimilada. Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorsheynta Jubbaland, Maxamed Weli Sheekh Cali, ayaa ka warramaya nuxurka kulankan.
halkan waxaan isugu nimid een, barnaamijkii steering committee-gii ama kulankii afar biloodlaha ahaa ee wasaaradaha iyo hay-adaha bahwadaaga ku ee mashruucan la yidhaahdo c f s b climate resilience and food security sugnaanta cuntada iyo isbeddelka cimilada ayaan isugu nimid kulamadiisii mid kamid oo afar biloodlaha ay qabsoomayey wasaaradihii iyo dhammaan hay-adihii fulinayey ayaana kasoo qayb galay Ee, runtii waa barnaamij lagu kala warqaato waxyaabihii ee qabsoomay furas ka jiro iyo sidii looga faa'iidaysan lahaa iyo in laisku dhiirigeliyo caqabadaha jira lagu wada xalin lahaa Waan kasoo wada qayb galeen dhammaan wasaaradaha iyo waaga mahadcelinayna hay-adaha iyo dhammaan wuxuu socon doonaa ilaa galabta oo presentation-adiisa iyo wixiisa lasii wadi doonaa afar bilood kadib baana la isugu soo laaban doonaa waxaa muhiim ah oon rabaa inaan hoosta ka xariiqo barnaamijkani markuu hadda qabsoomo waxyaabaha la joodiyo presentationada oo dadka ay sameeyaan waaxda monitoring and evaluation-ka ama dabagalka ee wasaaradda ayaa qiimeyn ku sameyn doonto sugnaanta khudbadaha la joodiyaa iyo shaqooyinka la qabtay inay yihiin kuwo saxan iyo inay yihiin kuwo sidii loogu talagalay aan u qabsoomin taas marka waxay qayb ka tahay isla xisaabtanka iyo horumarinta barnaamijka Dowladda Federaalka, dowladaha xubnaha ka ah iyo hay'adaha caalamiga ah ayaa dadaal ugu jira sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha ka dhasha isbeddelka cimilada iyo sida abaaraha iyo fatahaadaha.